wasaaradda deegaanka daaqio isbedelka cimilada dowlad goboleedka puntland iyo waliba magaalada garowe ka qabatay shira aqoonsi wadaarsi olow ku hadla u hoojooka dhaqangelinta heerka maareynta deegaanka shirkuha qaban qaabaday wasaaradda deegaanka puntland iyo waliba ku qeybgalay mas-uuliyiin shaldoon ku tirsan wasaaradda laamo ammaanka garsoorka ilaalinta iyo howlwadayaalka wasaaradda la taliyaal saro ku tirsan wasaaradda arrimo amniga guduhu puntland iyo booliska garowe oo kulunka ku hadlay waliba tilmaameen muhiimadii yeelata ilaaliyowka deegaanka waa arrin aad u muhiim ah sida la sheegayna waxa weeyaan waxay u baahan tahay ciidan gaar ah oo baahiyadooda dhanna u dhan tahay inay howshaan wax ka qabtaan
si dhow buu la shaqeeyaa booliisku wasaaradda hadday noqoto dembiyada laga galo xerarkan lagu jebiyo ee laga galo deegaanka hadday tahay jarista iyo gubista dhirta hadday tahay ugaarsiga sharci darada ah ee duurjoogta iyo ka ganacsiga dhirta aan la ogolayn waxaana jirta gobolada puntland oo dhan kiisas ay booliisku soo qabteen oo lagu jebiyey xeerarkan ilaaliyaha gobolka nugaale puntland abdifataax cusmaan aadan taliyaha saldhigga dhexe cabdiyare iyo taliya ku-xigeenka lamaada ciidanka booliska puntland ee janaal cusmaan irdhinisho ku hadli kulanka xeerka hadda maaraynta deegaanka oo dowladda puntland ay samaysay runtii ka garsoor ahaan xeerkaasu waa xeerka runta ugu badan aanu ka shaqayno ilaalinta deegaanku annaga briority gaaray noo leedahay in la ilaaliyo deegaanka garsoorkuna haddee laamaha amniga ama boolisku ha ugu horeeyo ayaa waxay u yihiin gacantii fulinta
waxaanu af ku hadlayaa saldhigyada gobolka nuwaal waxaan ballan qaadaynaa sidii horeba wasaaradda aan ula shaqaynaynay inaan haddana ula shaqayna insha allah duruuf walbe xaalad walbe awalna waa kula shaqeeyan haddana waa kula shaqeynanaa haddaan gudagalo arrintaa aynu un meesha haddee dhaqangelinta xeerka deegaanka ee la ansixiyey la rabo in la fuliyo waxaa ka horreeya horta bal deegaanu maxaa tahay deegaanku waa nolosheenna dhabtaa marka bilxaqiiqa loo hadlo dhinac walba nolosheenna marka laga eego waxay saamayn ku leedahay deegaanka haddaynu ognahay inay sidaas tahay waxaana ugu waajibaa in aynu qof walbaaba meesha kaga aadan inuu ka qabto gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka daaq iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka puntland shaafici maxamuud ismaaciil yaa hiri kulankan uuse markaas tilmaami in la wada xoojiye ilaaliyowka iyo weliba maaraynta deegaanka
maanta waxaynu halkan kusoo gebagabaynay dood ku saabsanayd sida xeerka ilaalinta deegaanka shuruucda loo fulin lahaa oo booliiska iyo maxkamadaha baynu halkan kaga doodnay runtiina dood aad u qurux badan oo wanaagsan oo si fiican lasloo lafaguray oo saddex afar saacadood qaadatay baynu ku qaadannay waxaan u mahad celinayaa booliiska oo arrintaas si weyn maaragtay doodooda ugu muujiyey caqabadaha jira iyo waxyaabaha la qabtay iyagoo wasaaradda deegaanka aynu ognahay sida booliisku ula shaqaynayay hadda sanadii u dambeeyey oo xagga deegaanka iyo dembiilayaasha in la soo qabto innagoo og duruufaha jira oo lagu shaqaynayo oo aynan xaqiraynin haddana in wax intaa leeg la qabto waa waxay tahay wax maaragtay aad iyo aad muhiim u ah